labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoosu dhaca webiga shabeelle dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore laakiin waxaa jiro waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnoolleedka dadka danyarta maadaama magaalada laga barakacay inta ku hartayna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay maxamed cismaan macow oo loo yaqaano bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah waxa uu ka waramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan miisley ayaan ahayoo xoog iyo macnaha aan noloshayda ka raadsadaa oo aan ku gado bagaas bagaas iyo nanaca iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxyaabaha aan ku gadaayo hadda laakiin waaba iska daba timida oo wax la gadaba ma laha sababtoo ah biyihiiaba laba mitir gaaroo miiska ka kor maray maalmo ka bacdi waa la ysku celin waaye kolley nololaa loo baahan yaha meel cidlaa oo anaad aqoonaan ilmihiga u ranay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqaysta ma laha wixii adeeg iiga soo haray oo biyii iiga soo haray oo aan macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysanoo xari ku xidno qoorta la suranay ayaan ku wareejinaa meelaha oo labadii qofoodba ee meelmeelahii ay xogaha ay taagtaagan yihiin marka haddana waxaaba sii weynabo meeshii laga soo qaadan lahaa awal dukaaman aan ku xidnayn oo waxyaabaha kasoo cadaysan jirnay wixii aan haysanana aan siin jirnay oo macaamil aan la lahayn dukaamadii waa laga cararay magaaladii oo dhanba waxay noqotay muddo oo qofnaba uunaba deganeen oo shan qof hal qof saddex qof meel meel taagan aad arkaysid kii magaalada ku dhex jirana kolley naf kaloo asagana u baahan biyaha markaa jira laba saacadood saddex saacadood oo biila jiira xataa markaa meel u danaysanaysid waxaa jirta marka in hadda ilaahay oo maanta uu naga dabciyo maanta oo ah talaado ilaa xalay aan farxad aan dareensannahay oo webigii iyo jidadkii horta ma furmin laakiinse inay noqonayaan ayaa xoogaa ayna tustay maxamed cismaan macow ganacsiga yar oo keliya noloshiisa kuma tiirsaneen ee wuxuu ahaa macallin dhiga iskuul ay maamusho wasaaradda waxbarashada soomaaliya mar keliya waxaa istaagay xirfaddii waxbaridda carruurta soomaaliyeed iyo ganacsigii uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray biibaxadii markay timid oo ay soo dhowaataba ilmihii waa la waayey anagana biibaxadii haddana naga sii daba timid waa isaga isla wada daba qaxay kii tuulo aadi kara kii magaalo kale aadi kara kii oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay wixii kolba qof walbo naftaada badbaadsaa ka dhacday ilaa haddana layskuma soo noqon marka hore waxaan kaa jirna laba saac i bar saddex saac qof walba iyo dantiisa oo adhowti aad maarata xilligaa doonta aad ka tegaysa akhtiyaarkaada aad magaalada weli shadan aad ka tegaysa laakiin hadda laba iyo tobanka waaba mugdi nololkii waa ka dansiyin magaaladii waxuu daaran ma laha korontadii xataa meel baallaa lagama ag mari karo xasad amay koronta ay ku qabsataa dad ku dhintay daraaddeed koronto daraaddeed u dhintay xoolay dishay marka maali caddeey ayaa la maraa inta aad sii socoto oo gurigaad u socotaaba laba saaci bar aad ku sii gaasaa marka saas daraaddeeda marka loogu fiidsan kara maqribkii waa ka tagnaa waxaa kaloo ka sii daranba kanaacadaaba maala caday ku cunaysa habeen kanaacadad cuntaa la arki jire maala cadayba dhagaha iyo indhaha iyo meel walba kaa qabsanaysaa qof waxaa arkaysa cuud madaxa uga shidan yaha cuud cuud oo kanaacada ku celinayo magaaladiina biyaaba ku jiro layskuma sooqon cid wax buufaysa horta maba joogtaba laakiinse hadda maala cadayba baahash baa dadka cuntaasaaba noogu daranba inay beerka nagasho iyadoo intaa uu maxamed sheegay iyo in kaloo badan ay jirto ayaa haddana fatahaadda magaalada ku dhufatay waxa ay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhalinyaro markii hore camal la-aan ahaa bismillaah magacayga waa muxsin calowi saciid waxaan ka shaqeeyaa xuudka qanaacada kareenka qanaacada egolooriin ay daawooyin yaro oo laga marsanayo sida tibtok oo kale geedkan yar oo gacmaha la marsadoo kale aniga waxaan shaqaystaa toro biibaxda markay soo baxdo biibaxa ka biibaxo aday hal sana camal aan shaqaynooya biibaxda leema shaqaystaaba marka daawooyinkaas iyo waxaan gadaa kalooriinkaas kalooriinka waxaa gadaa kiiladii afar doolar nuskiiladii waxaan gadaa laba doolar geedkan qanaacada hal hal doolar aan gadaa marka cuudka qanaacado dhibac sideed hal doolar dadka sidii hore ma ahan wax mukala haystaano qanaacadana maalcadiya dadka cunaysaa
muxsin marka fatahaadda ay dhammaato ama biibaxada magaalada ay ka dhammaato shaqadaad ma sii socotaa mase meesha ku eg tahay shaqadeyda marka meeshaasay ku eg tahay marka intaas leeba shaqaystaaba xilli kaloo shaqeeya ma laha masquulihiyaa dumay waxaasaan ka shaqeeyaa marka musqulaha iyo waxaas kulooriinka lagu shubanaya iyo waxaasaan ka shaqeeyaa marka shaqadeeda meeshay ku egtahay biibaxadeeba dhacdo biibaxda baxdo shaqadeeda meesha leeba ku ekaanaysa wax kulooriin ay gadanaa ma laha wax daawo ay gadanaa ma laha oo qanaacada ah marka shaqadeeda meeshaasay ku egtahay muxsin ma dhihi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxaa ka mid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka maaragtay fursadda ay u noqoto dabcan haa waaba kalooriinkana waa laga gadanaa masquuliyaa dumi cuudka qanaacada dadkan qanaacada lugta hadda saacaddan la taagayahaba qanaacada eber dadkay kasiinoosa marka cuudka dadka dhegtayga geshanayin marka markaas leebala shaqadayda ay bilaabataaba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne